العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxay ugu jirnay khasaa'isu lqur'aan qur-aanka iyo waxyaalaha uu khaasan la yahay khaamisan martanaad annahu mucjizun mid cajzi geliyey oo isagoo kale mala keli waayey weeye wa maanaa daalika waa kaanu calayhi salaam waxaa weeye cajzu lbashar inay basharkii iyo dadka ay ka cajbeen ajmaciina iyagoo dhan canigiisaani inay la yimaadaan bimitlihi isagaoo kale waqad sabata waana sugnaaday icjaazuhu cajigelidiisu bitaxaddi lqur'aani qur'aanka taxaddigiisii iyo canigtiisii iyo dalbashaduu dalbanayay in isagoo kale nala yimaado licarabi carabi taxadiga ku sameeyey almukhaalifiina ee khilaafsanaa uu ka dalbaday minan ya'tuuna la yimaadeen bimidli isagoo kale facajazuu waa ka caajisay uma taxaddaahum dabeetana wuxuu ku cariyey amabou ka codsaday inay la yimaadaan bicashri suwarin toban suuradood facajazuu waa kari waayeen uma taxaddaahum kadibna waxa uu markaas taxadii gaadhay yaxrintii ow saabixidii bisuuratin waaxidatin suurad kaliya min suwarihii ka mida facajazuu kana waa ka cajiseen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ubaxkaa nabi xaalow laydi samacati l-insu hadday kulmaaba isu tayaan jin iyo wal-insu ay ku kulmaan calaa anyasi inay la yimaadaan bimidli hada lqur'aani qur'aankan oo kale laa yaatuuna la iman maayaan bimidli mid isaga la mida walow kaana haba ahaado bacduhum barhkood libacdin barka kale dahiiran mid caawiya haba noqdee labayba kaleeyaan wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisii am yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu nebi maxamed isaga ayaa waxaan been abuurtay oo la yidhi qul waxaasiyaa faatuu la kaanaya bicashiri suwarin toban suradoodoo misli isagoo kale ah mufkarayaati oo la been abuurtay wadcuu waxaa u yeedhataan man istadactum kaa kartaan min duuni illaahi ilaa u sokay idin dul saadageena haddii aasiinku war u sheegaya wa qowlii iyo ilaahay oraadiisa ayaa yanayda tusheegaysaa wain kuntum haddaad tihiin fii raydin shaygin kuwa kaga sugan mima sidasdalla aan joogi jiray calaa cabdina addoonka iyaga faatuu la kaadaya bisuuratin suurad min mislihi isagoo kale kala qaada wadcuu waxaa u yeedhataan suhadaa'akum maragadiina ama goobtoobayaashiina lagu yeedha min duuni illaahi ilaahay u sokadi in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa hor u sheegiya fa in lam tafcaluu haddaydaan samaynin walan tafcaluu dibna u samayn maysaane fattaqu naara naarta ka cabsada allatii taasoo waquuduhaa waxaa lagu horinaya xaabo looga dhigayo annaasu dadiyo walxijaaratu dhagaxyaara yihiin taasoo uciddat loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey waxaa sheekhu leeyahay waxyaalaha khasaa'ista ah ee kitaabkan qur-aanka ay la gaarkayaan waxaa ka mid a waa kitaab mucjisa oo macnaha isaga oo kale lala iman kari waayey oo bashar iyo bini aadmi ay awoodi waayeen inay isaga oo kale la yimaadaan markaa mucjisada nebiga qur-aankaas ayaa ugu weynaa halkii markaa waxyaalo maadiyaada oo muuqanaya markaa ambiyada kale laga siin jiray ee mucjiso looga dhigi jiray nebi maxamed mucjisooyinkiisa mucjisada ugu weyn waxa weeye waa qur-aanka oo ay basharkii iyo bini aadmii kari waayeen inay isagoo kale la yimaadaan icjaaskiisa iyo inuu cajsi geliyey oo aana la iman karayna waxaa tusinaya dee qur-aanku wuxuu taxaddi ku jiray taxaddiga waxaa la yidhaahdaa waa marka aad codsato sida iyo dagaal lagu jiro in markaa idi kuu soo baxdo ayaa taxaddiga la yidhaahdaa marka arin baynu odhan karnaa yani usoo bixid baynu odhan karnaa yani in loo soo baxo isoo kale lala yimaado ama arin ayuu markaa sameeye qur-aanku arab ku khilaafsanay inay la yimaadaan isaga oo kale bal qur-aankana kala keena baa layidhi waa keli waayeen hoos baa looga soo dusay waxaa layidhi bal toban suurado hadday kale haddaa isaga laga kelmeeyey waa keli waayeen hadday waxay bal suurad isaga oo kale yani isula suurooyinkiisa oo kale kan lamida la kale waa keli waayeen taana waxayna tusinayaa ayadka qur-aanka fii suurati lisraa ilaahi wuxuu yidhi hadday isu tagaan jiniyaysi hadday isu tagaan isku kaadsadaan inay la yimaadaan qur-aankanoo kale lagama tali maayaan baniaadiisa oo kale walow baykoodbarka kale yacni bahi iyo caawiye iyo garab iyo dabar haba u noqde lagama tali maayaan waxaa kaloo ilaahay yidhi ma waxay leeyihiin nebi maxamed isaga ayaa been abuurtay isaga oo keligii ah bal waxaad tidhahdaa hadduu isagu keligii been abuurtay idinku waxaa la taalaydaan bal toban suuradoodoo la mida oo aad been abuurateen idina ilaahay ku been abuuraysana ilaahay waka ayaa keenay cid alliyeeryo haddaad leedihiin cid baad ka caqlisay na waxa idinku cid alliyeeryo ciddaa awoodaan ilaahay iska keeni u yeedha haddaad run sheegaysaan oo ku ruseegaysaan nebi maxamed inuu markaa waxaan isagu been abuurtay oo uu leeyihi haddaad run ku sheegaysaan bal la taalea toban suuradood kaana waa keli waayeen waxaa kaloo ilaahay yidhi haddii aad ku sugan bihin shaki waxaan ku soo dejiyey addoonkayaga nebiyulaahi maxameda yacni addoonnimo ilaahay ku sugeeyo addoonnimo waa sifada markaa lagu sugeeya si ugu qiimaha badnay ee maqaamyadii ugu mudnaana ilaahay uu ku sifeeyey haddaad si isla sugan bihin waxaa nebiga ku soo dejiyey addoonkayaga bal waxaa la taalayaanuu suurad isaga yani min mili nin isagoo kale ah hal suurad kala taalaya waxaana u yeedhataan bilciddii markaa goobjoogihiina ama markhaatigiina ilaah ishakamila taalaya haddaad tii kuwa run sheegaya waa run ku sheegaysaa markaa waxay wax ilaah xaggiisa ka yimi wuxuu nebi maxamed samaysay ama intaa samaysatay inuu yahay haddii aydaan samayno ilaah hore u samaynin dibna u samayn kari maysaane fattaqu naara naarta gacabsada allatii uquduha naasu waxaa lagu orinayaa uu dad yahay iyo dhagaxyaanee loo diyaariyey qolada markaa gaalada ah khaamisan masheed anahu qur-aanun mucjizi wey wa macnaa daalikana waxa weye cajzi lbashar in bini aadmi ay ka cajiyeen cajma ina dhammaantood an ilinkaani in layla yimaado bimithliisoo kale waqad sabata icjaazuna waa sugnaaday bitacaddi lqur'aani qur'aanka oo ariyey ama waa dalbaday markaas ka codsaday min carabi mukhaalifiina carabtii khilaafsanay minayatiina u yimaadaan bimili isagoo kale tacadigii waa keli waayeen uma taxadaahu haddana wuxuu tacadigii soo gaaray bicasri suwarin toban suuradood tacadigii waa keli waayen uma taxadaahu bisuratin waaxidatin suurad kale suurad keli ah oo miswarin ka mida ayaa ugu taxadiimayo la taalaya tacadigii waa keli waayeen bixadiidi misliga warkii dabada bal war isoo kaankeeda kaaya waa keeni kari waayeen qaala tacaala ilaahi wuxuu yihi qul waxaa tira nabi xabadow laydi samacati insu hadday ku kulmaan ay isugu tagaan insi iyo waljinnu alaa yatuuna ila yimaadaan bimisli hada lqur'aani lan yatuuna bimislihi ma iman maayaan walow kaana bacduhum barkoodaada libacdi manajana dahiiran mid markaas caawiyaba ha u ahaadeen wa qowlihi iyo ilaahay wanaadiisii am yaquuluuna ma waxaman iftaraahu nabi maxamed isaga ayaa been abuurtay qul waxaa tira faatow la kaalaya bicashri suwarin toban suuro oo midliisoo kalea muqtanayaatin oo la been abuurtay wadcuu waxaana u yeedhataan man istatactum cidda awoodaane min duunillaahi ilaahay iska keedin ingudhum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegaya wa qowlihi iyo ilaah olaayiisii oo ingudhum haddaad tihiin fii raybin shaki kuwa kaga sugan mimaa kinazalna calaa cabdina addoonka ayaan ku soo dejinay faatuu waxaa la timaadaan bisuuratin min milihi suurad isagoo kale kala kaalaya bisuuratin kala kale min milihi kitaab marka isagoo kala ah waadacuu ula yeedha saadaakum goobtoodayaashiina ama markaas maadiyadii lama soo dhacaysa min duuni illaahi ilaahay soo geliyey ku dhow haddaad ii sheegato inuu kuwa rusugiya fain lam tafcaluu haddaydaan samaynin hore walam tafcaluu lainin waa xarfu nadmi wastiqbaal muddo waa xarfu nadmi wa jismin wa qalbin marka haddayaan hore u samaynin walam tafcaluu dibna iyo mustaqbal lama samayn maytaane fattaqu naara naarta markaa ka cabsada allatii taasoo waquuduha naasu waxaa lagu oranayaa daliyo waxay gaarkara axyaaniyiinu taasoo cidda loo diyaariyey intaasina wamaca hada taxaddi taxaddigaana jirkiisa alladii kaasoo yestafidu lhiman himooyinka kicinaya wayabcasu ku diraya cala almucaarabati inay ardaan ayaa cajisa alcaraba carabi ay ka cajiseen an ilmucaarabati inay caaridan ay ka hor yimaadaan oo ay markaa waxay soo hor imaynayaan la yimaadaan biraqmi min wujuudi muqtadi maca wujuudi muqtadi ayagoo u jira kii keenaya lilmucaarabati wa cadami maanici minhaa wax maanicina aanu jirin ama wujuudu muqtadi wixii keensanayay jiritaankiisu fariyaamada caraba kaanuu ahayn xariisiina kuwa ku dadaala kulla alxirsi dadaal dhammaanta calaa ibdaali dacwati muxamedin sala allahu calayhi wasalam dacwadda nebi maxamed inay buriyaan falow kaanuu hadday ahaadaan qaadiyiina kuwa karaya lakaa waxay la iman lahayn bimaa yucaridu lqur'aana qur-aanka wax caridoo ka hor yimaada oo wayubtilu buriya dacwata muxamedin sala allahu calayhi wasalam dacwadda nebi maxamed wa amaa cadamulmaanici inaan wax maanicina jirin cadamulmaanici minalmucaarada wax mucaarcarimida u diyaaraynan jirin faryaamahu yaahmulbalaaga dadkii markaa luqada markaa xeeldheeraanteeda u saaxiibkaa wey waalfasaaxati fasaaxada markaa u saaxiibkaa wey waalmacrifati taama iyo aqoon dhammaystira bay biluga alcarabiya u lahayd wa asxaabu alxukmi waasuldaan kuwii xuunkii awoodda haysay ay ahaayeen falamaa sabata markuu sulay cabdu sabata waxaa suladay ana alqur'aana annaazila ee soo degay biluqati alcarabi ku soo degay huwa kitaabullahi inuu yahay wa ana muxamadan sala allahu alay wa rasuulullahi xaqa inuu yahay rasuulkii ilaahay oo xaqa ayaa sugnaatay waxau leeyahay sheekhu ayadoo taxaddigaas iyo carinta noocaasa ay jirto ee himooyinka markaa kicinaya ee ku kicinaya weligeena ku diraya caaridid iyo koorimaati ayaa nimankii cardeed waxay ka cajiseen qur-aanka waxay ku caaridaan ay hordhigaan ayay ka caajiseen ayagoo biraqmi muwjudi muqtadi maca wujuudi muqtadi biraqmi haddii la yidhaahdo biraqmi min kada iyo cala raqmi min kada waa kelimad markaa iska cusub waa macaun bay ka dhigan tahay oo iminka dhammaanteed biraqmi min macaun baynu isaga soo qaadaynaayoo cajisada carabu can ilmucaarabati maca wujuudi muqtadi lilmucaaraba biraqmi min wujuudi lmuqtadi maca wujuudi muqtadi lilmucaaraba ayagoo uu jiro wax keensanaya in la carido wa cadami maanici minhaa wax maanicoo ka hortaagana aanu jirin dabeedna wuxuu yidhi muqtadiga iyo shayga keensanaya in la caridaa muxuu ahaa inaysa jir dee nimankani waxay ku dadaalayeen oo ay awooddoodii juudigooda ugu badan ku bixinayeen say dacwadda nebiga u burin lahaayeen hadday awoodi lahaayeen qur-aankanoo kale inay la yimaadaana dee waa la iman lahaayeen oo qur-aanka ku carilahayen dacwadda nebiga ay ku burin lahaayeen inaan wax maanici jirinna oo mucaaridaa u diidayeena dee dadkii markaa balaaqada iyo markaa luqadan balaaqadeedii xeeldheeraanteeda iyo fasaaxada oo markaa dee wixii la cabirayo sidii ugu quruxda badnayd loo cabiro iyo aqoon dhammaystiran ayay luqada cabir lahaayeen coonkii iyo sitaanki iyo awooddii ayaga ayuu gacanta ugu jiray markaa markii ay sugnaatay inaanay la iman karaynin ayaa waxa markaa sugnaaday qur-aanka luqadii cabad ku soo dheg inuu kitaabkii ilaahay yahay nebi maxamed rasuulkii ilaahay inay yahay markaa cid badan oo isku dayday waa jireen beliyoodu soomay bandhigin wixii ay markaa ay sameeyeen ay qur-aanka ku sheegeen laakiin dhaankood ayaa waxbasee masharuutul kitaab oo kale ayaa markaa masalan walcaadiyaad oo kale wuxuu dhaha ma mid baa markaa igu soo degtay dabeetana wuxuu sheegeen in kuwa jiristu weeye iyo kuwa qosaye wuxuu والطاهرات طحن والخارجات خبزا والواقمات رغم وحوالي وكوي هدق إليه كود أرسي إليه كوي مركا قوسي يكوي دول يكوي هدق إليه كود أرسي لكم مثل الأرض ولقريش النسوة ولكن قريش القوم يأخذون إنك وعلينا نروح كبار قرانا ما ضرب إليه وين تحت جدا وحنا عاشوا مركا لبوك وصلوا أيه مركا أيه ملاجين لكن واحد مركا أنا أجد بيهيون ayaa ahayna waxaa kula kula gelayna midna tamarka lagu jeedintay oo kale laga waxday waa la iga jirin wama ahaba taxadun alladii taasmaysa rijul himan himooyinka markaas ficilaya oo ilaaafka ku ficilaya ku diraya calama carabati carabidiya koorimaati ayaa cajiga alcarabu carabtii waxay ka ajiyacay mucaarabati inay caridaan soo yimaadaan biragmi min wujud maa wujudi muqtadi ayagoo wujia kii keenayay inuu carabasi in la carbo lacadana maanic minhaa iyo kii maanicahay dilayay oo meeska maqan amaa wujuudu muqtadiyi faneemada carabaskan waxay xariisiina kuwo ku dadaala kuna alxirsu dadaal dhammaanteed calaa ibqaali dacwati maxamedin sala allahu calayhi wasalam dacwadda nebi maxamed inay buriyaan bay dadaal dhammaanteed ku bixinayeen falaw kaanuu haddee ahaan lahayn qaadiliyo kuwo horseelaya lajaa-u waxay la iman lahayn bimaa yucaridu lqur'aana qur-aanka wax arigayaa yeelayma lahay oo yubdilu buriya dacwata muxamedi sala allahu calayhi wasalam dacwadda nebi maxamed waana cadamo maanica mina mucaarada mucaaradada markaas sii markaa inaanu jirin wax u diidayin faliannahu ahlul balaa'a waxay ahayd niman markaa dee balaaqada iyo waxay dheeraanshay hadalka yaqaana walfasaaxati fasaaxadiyo wixii la doonayo oo sidii ugu haban loo cabiyo markaa fasaaxada ayay ahayd waalmacrifati taamati iyo aqoon dhammaysteen ayay biluga alcarabiya luqada carabeed u lahaayeen wa asxaabu alxukmi wasultaan may ahayd kuwii markaa xukunka iyo awoodda haystay falamaa sabata markii sameeye casmi sabata waxaa sameeye annan qur'aan naajida qur'aanka bilugati carabi ku jadhay waa kitaabullahi inuu yahay waana muxamadan sala allahu alay wa rasuulullahi xaqaa inuu yahay wujuuhu icjaajihi haddee icjaazku iyo cabdigelintu dhinacyada isugu jirto amaa wujuudu icjaazku dhinacyada icjaazku markaa uu kaga jiro fakasiiratu waa fara badan tahay mina waxaa kamida balaaqatu waa balaaqadiisiiyo xeeldheeraandiisa allatii taasoo baharat alcaraba adag wareerisay wa jacalathum ka yeeshay mustawahiina kuwa dawaqsan calaa naxwin qaab ayaanu markaa uga yeeshay kuwa dawaqsan lamtu ahad aan lagu ogaanin fii kalaami alcarabi carab hadalkeeda min qablo hore laa fii manquumi hadal la taxay ee laguma ogaanin walaa mansuurin iyo mid la sigiyin maca baqaayaha iyagoo ku baaqiya fii mustawan caalin mustawa sare fii jamiici ajaa'i qur'aani qur-aanka jusuuskiisa oo dhan wa biragmi min tanaawulihi maca tanaawuliga soo qaadanaya mawaadiican shataa mawaadiic kala tirsan wa axkaaman mukhtalifa iyo axkaam iskhilaafsan wa biragmi min nuzuulihi maca nuzuulihi isagoo soo degi fii fataraati waqtiya mutanaa'idatin kala fog waxau leeyahay sheekhu icjaazka halka uu icjaazka kaga jira ee koowaad waxa weeye waa balaaqadiisan iyo yacni alfaadiisa iyo markaa sia loo dhigay balaaqada iyo xeldheeraanshaha xaggaa kaga sugan in markaa carab ilwaraa ku riday baharad yacni bahara waa marka qofku ilwareero indhasaacadku ku dhacan yacni waxa weeye way ilwareen carabeyma ilwaraadi markaa oo ka yeeshay markaa mustawaheeda mustawa sagaha ayagoo waxay la mid tahay in baharaayibay sida adoonayay waa adhasha ugu wareeriyey yacni iyo ugu dawakiyey waxay ka yeeshay kuwa dawakay ku dawakeen oo markaa yacni badaysaan ayaa yacni qaarkood dadka markaa hadaladoodu ahaa ayay markaas tahay yacni maalan arag yacni hadalkeen korkiisa iyo hoostiisa iyo waxyaalahu ka hadlayo hadal markaa galay maaha mid markaa saaxir maaha mid faaliyaha maaha saasuu dagaa ku rugeynaya markay arkeen kaasa marka waxay odhanayeen yani yaalaga isagii waa loo dhowaanay marka waa balanqadiisa carab oo dhami markaa dawaqisay ee ka yeeshay markaa kuwa wareersan oo war ay ku ilwaraay naxwi iyo qaab ayaanay markaas uga ilwaraysay amaba yani ay u wareerisay qiraa'ada qur'aanku aan hadalkii caddo lagu aqaanin hore hadalkiisa manquumkaa manquumku waxa weeye waa gabayga iyo hadalka laysku hagaajiyey mansuurkuwa waa hadalkan gabayga ahayna la sameeyey yacni midkoodna laguma arag yacni balaaqada iyo xeeldheeraanshaha ku jirtay hadal manquuma horaagu hadal mansuura laguma arag laguma arag ayadoo weliba mustawe aad iyo laxaad u sarreeya balaaqadiisaasi ay tahay asyaada qur'aanka oo dhan hadda iyagoo ka hadlaysa mawaadic kala duwan iyo axkaam khilaafsan ayagoo xilliyo kala duwan oo kala fog soo degtay ayaa haddana balaaqadiisaasi iyo yacni alfaadiisu markaas ula yaabka leedahay iyo se markaa waqciisio dhaaciisa u yahay ayay haddana musawo caaliya oo sarreeya ay ku sugan tahay oo waxyaalo ku aliyay markaa ismay khilaafin yacni goolka balaaqadiisu ismay khilaafin kii markii horeysay soo degay iyo kii markii u dambaysay soo degay waa yacni balaaqadoodu waa isku wada mid kii markaa yacni adduunkaadiiyo kii aakhirataadiiyo kii ummadoodaadiyo kii cuunkaadiyo intubana isku wada mustawa ayay noqdeen kowka walaad waa balaaqatu allatii taasoo baharad ama wujuud icjaajiisa kasiiratu waa fara badanta minaa waxaa ka mida balaaqatuhu waa xeeldheeraanshihiisa allatii taasoo baharatay caraboo wareegisay caraboo wajacalatum ka yeeshay mustawahiya kuwa dawaqsan calaa naxwi ayaan markaa uga yeeshay lam tu'ahad ama calaa naxwin baa markaa balaaqadiisu ku tiri lam tu'ahad aan lagu ogaanin fi kalaami alcarabi carab hadalkeeda min qabli hore laa fii manduumin laguma ogaanin hadal la taxay waa mansuurin iyo hadal la keediyi toona maca baqayiha ayadoo weliba ku baaqaya fii mustawan cay mustawe iyo darajo iyo heer sare fi jimiici asjaari quraani quraanka asjaaridiisa oo dhan wa biracmi min tanaawulihi maca tanaawulihiisa oo qaadanaya oo qaadaya mawaadica kitaab meelo kala duwan wa axkaama mukhtalifa iyo axkaam iskhilaafsan oo masalan waxaa laga yaabaa inuu qofku hadduu wax kala gedisan qorayo dee inuu qaar ku wanaagsaanu si fiican u qoro qaar marka inaan waxba in haddii imna maadooyin fara badan ba wax ka soo qor dee waxaa laga yaabaa maadadaas si fiican utaqaaneen mutawakil ku tayna si fiican uga hadasho kuwa kalena waxaa la arkaa inay waa qoraalka inuu xasuusinaysa waa iswash noqdo marka isagoo mawaadic kala gedisan quraan inta hadlaya iyo axkaam khilaafsan ayuu haddayisku wada muslawin yahay wabirabri min nuzulihi wa salaati mutawaacida iyo isagoo weliba soo degay fataraad iyo xilliyo kala fog isniin ikhbaaruhu waa ka warrankiisa biwaqaaciha dhacdooyin yaxdudu dhici fi lmustaqbali mustaqbalkee waktiga soo socdaa mustaqbal mustaqbal waktiga la qaabilsan yahay waqad xadaga ficlan ficil ahaana waa u dhacday min daalika waxaa ka mida qowluhu tacaala ilaahay raadiisii alislaamiin yahay allahu aclam bidaatihim ilaahi ulibati ruumu qoladii hor reer ruum waa laga qaalib noqday fii adna alardi dhulkooda halkii ugu dhoway dhulka carbeed baa lagaga qaalib noqday wa hum ayagu min bacdi qarabihim ka qaalib noqoshada iyo ka xogroonaashaha haddawey sayaglibuuna way qaalib noqon doonaan fii bidci siniina dhowr sannadood ayay ku qaalib noqon doonaan waxyaalaha qur'aanka markaa ajaa'ibkiisa tusinaya waxaa ka mida waxa qur'aanku ka warramay dacdooyin mustaqbalka dhici doona ficilna sida u dhacday iyo qaar inay u matagaan la sugayo oo dee iminka muxuu ka warramaya wax badan aakhirjanaanka dhacaya ayuu ka warramay qur-aanku wuxuu ka warramayaa qiyaamaha markaa wixii dhici doona waxaasoo dhimina wax dhacayo wax la sugayaba wixii qiyaamo waa la sugaya wixii akhrisaanka wax badani waa dhace wax badanna markaa waa la sugayaa waxay noo soo qaatay markaa aayad qur'aana adigay ka hadlaysay reer rom iyo reer furus ayaa dagaalo ka dhexeeyeenoo looga awoodana xilliyadaas joogi ayay ahaayeen oo la reer room ahlu kitaab bay ahaayeen oo la reer farismaa waxay ahaayeen niman dabcaabiga majuusa ayay ahaayeen deetana dagaal baa dhex maray waxaa gaalib noqotay oo adkaatay qoladii reer furus ayaa markaa adkaatay ee majuusahay qoladii mushrikul carab ee markaa nebigiina asxaabta ay jeesteen ayaa waxay yidhahdeen sida ay qoladii dabcaabikaay bilaakitaabka ah uga qaalib noqdeen kuwii kitaabka ahaa reer rum ayaa anagoo bilaakitaabina idinkoo kitaab leh ayaa idinka qaalib noqon doonaa taasaa dabeetana dadkii muslimiinta ayuu xoogay murugo jebisay taasaa dabeetana ilaahay inoo warramaya hadda kuwan ha laga qaalib noqdo laakiin inay iyaguna qaalib noqon doonaan dhowr sanadood dhibcigu waa yani dhowrka ilaa kora laga gaarayo toddoba sano kadib ayaanay markaa dagaalamayn bay markaa reeray maqaalib noqdeen wa yowmadin yafraxu lmu'miniina binasrilah maalintaasaanay mu'miniinta ilaahay nasrigiisa uu kuwa markaa isu hiiliyey ay ku farxi doonaan markaa dadka muslimiin tahay waxayna tusinaysaa dad waaqica ay ku nool yihiin la socda bay ahaayeen dad kala xigtaysta ayay ahaayeenoo dee kii kitaabka lahaa iyo kii bilaa kitaabka waad kala xigtaysanaysaa gaalada ladeeyaad kala xigtaysanaysaa yani halka dadkayna badaxnimadaana u joogaa gaalgaalu ma yahay ay odhanayaa yani gaalada ladeed baana kala xigtaysanaya lasoo kala dhawaysanaya yani nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu haadii waaqicalasa markuu saxaabada lahaa xabashida taga halkaa u jirooda dee wuxuu ogaa markaa wadciga halkaa ka jira gaaladii ayuu kala dhawaysanayay marka ilaahay wuxuu leeyahay reer ruum waa laga qaalib noqday oo reer furus ayaa ka qaalib noqday fii adna alardi fii adna alardi waxaa layidhi waxaa looga jeedaa fii aqrabi ardi ruum ila ardi alcarab alfii dhulka reer ruum ugu dhoweyn dhulka carabta dhulka alka urdu iyo falastinyaasana dagaalka ka dhacay ama fii adna alardi fii adna ardi ila ardi caduwihi dhulkooda halkii ugu dhowey dhulka carbeed qoryahana hadda qur'aanka iyo culumtan hadba cusboonaatay ka hadlaana macno kale ayay ka soo saareen fii adna alardi beyday dhulka halkii ugu horsaysay dhulka halka ugu hoosaysaa dhulka adduunka waa baxru mayit meesha la yidhahdo waana halka dagaalkaasi ka dhacay marka siyadal ardi micnaha dhulka halkii ugu hoosaysayna yani ragga iminka mucasiriintaana ayaa tilmaamaa bacda qoladina markaa way qaalib noqon baa intii laga adkaaday dhowr sanood bay qaalib noqon toddoba sano ayaa markaa arrinkaasi ay qaadato ku dhacay ikhbaaru waa ka warraysiisa biwaqaa'iha dhacdooyin taxdudu dhici fi lmustaqbali waktiga soo socda waqad xadadad waran cala islam min dalika waxaa ka mida qowluhu tacaala alif laamiin allahu aclam yuraadu bidaalika ilayka wuxuu taa ula jeeda weliba tirruum reer rum waa laga qaalib noqday fii adna alardi dhulkaaga halkii ugu dhoway dhulka carabta wa hum ayagu min bacdi qalamihim intay qaalib noqdeen ee adkaadeen dabadeed sayaqlibuuna waa qaalib noqon doonaan min bacdi qalamihim laga qaalib noqdeen dabadeed sayaqlibuuna waa qaalib noqon doonaan bidcisina dhowr sannadood talaata ikhbaaru ka warankiisa weeye biwaqaa'ici alumam ummadihii dhacdooyinkooda asaadiqati ee horraysay almajhuulati akhbaaruhaa ee wararkeeda jaahilka laga aha indal carabi jahlan taaman jahli dhammaystiran waa licadami wujuudi maa shay ayaan la haynin yadullu calayhaa tusiya oo min aafaaro raaga wa macaalimadii calaamooyiya وإلى هذا النوع من الأخبار والرقى أي أشار قوله تعالى إلى يأتي سوسار تلك التعصي من أنباء العلم حال غيرك وليس سكمتاي نوحيها إليك وكو أحيانا النبي حمله ما كنت ما لا تعلم عاملك أنت علي وقومك فلكان من مؤمن بقبل هذا كالهدي وعجلنا يا شيخ وعقلنا waxyaalaha darsi qur-aanka tilmaamayey wuxuu ka warramay dhacdooyinkii ummadihii tegey hadday reer caad tahay hadday reer samuud tahay yani hadday qowmi nabiyullaahi nuux tahay ummado horreeyey ayuu dhawaaqaayee dhacdooyinkooda ka warramay oo weliba wararkooda aan lagu haynin carabkooda oo jahli dhammayntiooda kaga sugnaadeen maxaa yeelay wax gaada iyo wax macaalim iyo calaamooyinoo tusinaya loo raacaan jirin waana ta qur-aanku leeyahay taasi waa ambaadii iyo wararkii qaybkoo adiga aan ku waxyeelnay maad ahayn mid garanay adiga iyo qurumkaadkooda intaanaan ka warrayn ka hor waxaad kala socoteen ma jirto ikhbaaruka waxay ku sheegay biwaqaaci alumam asaabiqati ee horraysay almajuurati akhbaaruha ee wararkeeda laga jaagiyo cindal carabi jaalan taaman wala cadami wujuudi maa shay ayaan lahaynin yadul calayhaa tusiya min aasaarada adiga oo macaariba ah وإلى هذا النوع من الإخبار الذي أشار قوله تعالى إشارة تلك تأكلون بعيد غير حالة مثال نحيها لما يشاء وكوى حيونا ما كنا وأن تعلم هامد أنت علي وقومك تلقاك لمن يغير من قبل هذا الحمد لله رب العالمين عجزك وقرآنك ميريه مركاتوك عجز الجميل أيها الأول إيساهم markaa arbaca isaaratuhu waa isaaradiisa uu isaaray ilaa bacdi alxaqaa'iq xaqaa'iqda qaarkood alkowniya ee kawan ka muuqanaysa allatii taasoo asbataha alcilmu alxadiid cilmigan cusub ilaahu sugay wallatii taasoo lam takun ahay macluumata min qablo hore mid loo yaqaanay min daalika waxaa ka mid a qowluhu tacaala ilaahay odhaahdiisii udiyey alam yara aladiina kuwii miyaanay ogeyn kafaruu gaaloobay anna asamaawaati samaawaadka iyo walarda dhulku kaanataa inay ahaayeen rasqan kuwa isku dheggan fafataqnaahumaa dabeed waa kala fukinnay wajacalnaa waxaan yeelnay min almaa'i biyo xaggooda kulla shayin wax kastoo xayin nool biyaha xaggooda ayaan ka yeelnay afalaa yu'minuuna miyaanay rumaynaynin wa arsalnaa waxaan dabearnay axadabaydihii lawaaqixa xaalay yihiin kuwa bacriminaya ay yihiin ayaan diray waxaa sheekhuu leeyahay meelaha kale ee uu qur'aanku moojiska ka yahay ewdayka cagsi geliyey ee ay ka muuqanayso inuu ilaahay xaggiisa ka yihin waxa uu tilmaamay waxyaala xaqaa'iqa oo kownkan dhexdiisa ka muuqanaya oo cilmigan cusub ee hadda markaasi sugay oo lagu ogaaday qur'aankuna dee afar iyo tobankaa qarni ka hor uu sugay asi aan xilligaa hore macruuf ahayn markii deetay cilmiga lagu ogaaday ayaa qur-aankii loo soo noqday oo arrintuu ka hadlayey say ahayd loo fahmay waxaa kamid ah aayaddaa fii suurati alambiyaa oo laba arrimood markaas oo maanta la ogaaday uu ilaahay kaga hadlay alla wuxuu leeyahay miyaanay ogeyn kuwa gaaloobay ana asamaawaati walarda kaanataa rasqan samaawaadka iyo dhulku inay ahaayeen dawaataa radqi kuwa isku dheganaan yacni u saaxiiba oo isku dhejisnaa fafataqnaahumaa dabeedna waa kala fujinay baa ilaaha yidhi laba isku dhejisan ayay ahaayeen dabeetana waa kala fujinnay oo sabadiina markaa halkaasaa loo kor yeelay dhulki ilaahay geysanaa lagu daayey hawadaasi yaa loo dhexaysiiyey markaa dabayshao waana culimada markaa baaxisiinta ay arrimahan markaas baaraa yacni isla ficliya ayay markaa u ogaadeen dhulkani inuu markaa wax ka soo soocmay xagga samada inuu ka soo soocmay oo ka soo infisaalay ayay sugeen laakiin waxay markaa baljudgan iyo qaybtan markaa ay ka soo soocantay ayuunbay markaa tacdiidkeeda ay isu khilaafsaayo qarnayn cadceedda ayay ka soo soocantay qaryameen najmi iyo xidig ayay markaa ka soo socantay laakiin qur-aanku wuxuu noo tilmaamayaa samawaadkiiyo dhulku markaa inay ahaayeen kuwa isku dhegan oo dabeetana ilaahay uu kala fujiyey arrinta labaadna wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin waxaan ka yeelnabaynayni biyaha xaggooda shay kasta oo nool macnaha shay kasta oo nool iyo xayaatane biyuhu waxay yihi shay aasaasi u ah weeye waxaa la ogaaday markaa in saa'ilka iyo dareeraha biyuhu ay aasaas u yihiin nolol jiritaankeed oo aan yacni wax saa'ila oo kale ama dareero kale calaa wejil ardi aanu markaa jirin oo u sugmaya oo saalix u noqonaya yacni la falgalka waxyaalaha markaasi nool shay aan isaga ahaynin ma jiraan maanaad dhici kartabaa lahi mutlaqan in markaas la helo xayaatun biduuni maa nolol intay doontaba halleerkaasee yacni biyola-aan jiraysay ma jirto waana arrintaa ilaahay uu ka hadlayu le wajacalna min almaa'i kulla shayin xay shay kasta oo nool biyo ayaan markaa xaggiisa ka haysin ee miyaanay rumaynayn markaa ayaa ilaahay leeyahay aayadda kale ilaahay wuxuu leey waarsana riyaaxa baan deena waaqixaa xaala yihiin kuwa markaa bacriminaya oo daruurtii bay markaa qaadayaanoo isu ururinayaanoo dabeetana markaa sidaas ayay ku bacriminayaan dhirtii ayaa markaa ubaxay kii laba iyo kii dhadiga ayay markaa u kala qaadaysaa sidaasaa markaa dabeetana ay ku bacrimismayaan arbaca isaaratu waa tilmaamitaankiisa ilaa bacdi alxaqaa'iq xaqaayada qaarkoodu tilmaamay alkowniya ee kowniga alatii taasoo asbata usuli alcilmu alxadiid cilmiga cusuli walatii taasoo lam takun aanay macruufatan mima yaqaana min qablu hore min daalika waxaa ka mida qowluhu tacaalaa awalam yara aladiina kuwii miyadhay qaninka faruu garow ana samaawaati samaawaati walarda dhulku kaanata inahay radqan kuwa isku dhegan wawasaqnaahumaa dabada waa kala fujinay wajacalnaa min almaa'i biyo xaggooda waxaa ka yeelnay kulla shayin wax kasto xayi nool afalaa yu'minuuna miyanay rumeynayeen waarsalnaa baa ilaahayn waxaa direen riyaaxa dabaylihii lawaqaxa xaalayihiin kuwa qaadaya markaa ee daruuriday qaadi oo deetana waa bacriminayaan waxay markaas ee dhirtii ayay markaa waxay u kala qaadayaan oo waa bacriminayaan oo waxay markaa wixii markaa bood iyo qabsooday markaa ka saarayaan axkaamu lqur'aan qur-aanka axkaamtiisa istamala alqur'aanu qur-aanku wuxuu koonsaday calaa axkaamin kasiira axkaam fara badan mutanawica oo kala nooca yumkinu waxaana suurtagala taqsiimahaa in loo qaybiyo ilaa alaasati aqsaamin saddex qaybood in loo qaybiyo ayaa suurtagal ah alqismu alawalu qismiga iyo qeybka hore waa alaxkaamu almutacalliqa axkaamta ku tacalluqdee la xidhiidha bilcaqiidati caqiidada la xidhiidha kaliimaani billaahi waa rumaynta ilaahay la rumaynayo wa malaa'ikati iyo malaa'igtiisa wa kutubihi wa rusulihi la rumaynayo walyowmi alaakhiro iyo maalinta aakhiro wa hadihi alaxkaamu alictiqaadiya waxaa la yidhaha alaxkaam alictiqaadiya xagga ictiqaadkii rumaynta la xidhiidhay wa maxalu daraa
Thank you.
isagoo dhismadeeda iyo qoyska cala u fisid aasaasiin lagu dhista qawiima toosan wa bayaani xuquuqi waajibaadka afraadiha iyo in la caddeeyo xuquuqda iyo waajibaadka afraaddeedu ay leeyihiin wa aayaatu hadihi alaxkaam axkaamta aayaadka ka hadlaana naxwu sabciina aaya waa ilaa toddobaatan aayadood ayaa markaa taana ka hadlaan waxau leeyahay sheekhu axkaamtaa labada qaanuun soo kala gelaysaa way qaybsamaysaa oo mid waxaa la yidhahda axkaamu mutacalliqa bilusra oo waxaana la yidhahdaa qaanuun lusra baa la yidhaahdaa ama waxaa la yidhahda masaa'il axwaali shaksiya xeerka qoyska wixii markaa inagana la oran jiray waa sida guurkii iyo furiinkii iyo yacni ilmanimadii bunuwa waa yani waa waa ilmihii ilmihii u dhalay ee weliba wiilashii u dhalay wiilashii ama yacni awlaadii iyo nasabkii iyo wilaayadii arrimaha noocaas ah qaanuunka jaadla ama axkaamta markaa ka hadashaa yacni qaanuun usraanumsani waxbada shugsiya la yidhaahdaa waxaana ujeeddada looga jeeda ay tahay in usrada iyo qoyska lagu dhiso aasaas adag oo la caddeeyo xuquuqda ay isku leeyihiin dadkani iyo waajibaadka markaa saaran ilaa toddoba talaa'idod baana qur-aanka ka hadla bulshada alaxkaam mutacalliqa bilusra weyna tadkhulu waxay soo gashaa fii nidaaqi maa yusamaa waxaa lagu magacaabo xayndaankiisa biqaanuuni nusra oo bimasaa'il axwaali shaksiya ama masaa'ilta axwaasha shaksiya ka nikaahi guurkii wa talaaqi furayki walburuwati wiilnimadii ama caruurtii wanasabi nasabkii walwilaaya wanaxwu daalika iyo kaa wixii lamida wayuqsadu biha waxaana looga jeedaa bilaa nusra nusrada iyo qoyska in lagu dhiso calaa ususin qawiima asaasiyo toosan iyo wa bayaani xuquuqi waajibaadki afraadiha in la caddeeyo xuquuqi waajibaadkii markay afraaddeeda ay leeyihiin wa aayaatu hadihi alaxkaam waa naxwu sabciina aaya toddobaatan aayadood weeye ba alaxkaam almutacalliqa waa axkaamta ku tacalluqda bimucaamalaati alafraad almaaliya mucaamalaadka khaasa ee xoolaha ah kalbayci iibki waraan iyo raandi wasaa'il alcuquudi iyo cuquudda markaas inteedii kale wa hiya tadkulu iyada waxay soo gashaa fii nidaaqi maa yusamaa xaydaanku waxaa lagu magacaabo bilqaanuun i madani wa aayaatuha sabciina aaya ayaadkeeduna waa toddobaatan aayadood wuxuu leeyahay sheekhu talabaad waa axkaamta la xidhiidhaa mucaamalaadka markaa afraadda dhexdooda ah ee xagga maaliga ee xagga xoolaha ah sida iibka iyo rahantii iyo cuquuddii oo dhan damaankii iyo wixii la midka ahaa waxaanay soo gashaa bule waxaa loo yaqaana alqaanuun almadani qaanuun almadani waxa weeye qaanuun ka nidaamiya waxyaalaha markaa axwaasha dadka isku xidha ee shaksiga iyo mucaamalaadka maaliga arrimaha markaa qaanuunka arrimaha ka hadlana waxaa la yidhaha alqaanuun almadani baa la yidhahdaa qaanuun aljinaa'i baa markaa isagu khilaafsano isagu waa taxadidaa afcaasha karaa'im iyo dembi loo ictibaarinayo iyo cuquubada ay leedahay waxaa la yidhahda qaanuun aljinaa'i baa la ama jizaa-ina waa la yidhaahdaa kanna waa madaniyo waxa weeye arrimaha mucaamalaadka iyo waxyaabahaas ayuu markaa ka hadlaa baa alaxkaamu mutacalliqa waa axkaamta ku tacalluqdaa bimucaamalaati afraadi afraadda mucaamalaadkoodii waxaa dhex mara almaaliyati ee maaliya kan bayciilki warahilandi wasaa'il alcuquudi iyo cuquudda inteedii kale wahiya tadkhulu waxaanay soo gashaa fii nidaaqi maa yusama waxaa lagu magacaabo bilqaanuun almadani wa aayaatuha naxwu sabciina aaya waa toddobaatan aayadood alaxkaamu mutacalliqa bilqada waa axkaamta la xidhiidha garsoorka wa shahaadati marag furka walyamiini iyo dhaarta wayuqsadu biha taana waxaa looga qasiya tandiimu ijraa'aati taqaadii waa nadaaminta tallaabooyinka kala xukumashada litaxqiiqi alcadaala si cadaaladda loo xaqiijiyo baynanaas dadka dhexdooda wahiya tadkhulu ayada waxay soo gashaa fimaa yusama waxaa yoo maanta layidhaha biqaanuuni almuraafacaat qaanuunka muraafacaadka wa aayaatu ala naxwu talaadata cashara aaya saddex iyo toban aayadood weeye wuxuu leeyahay qaybta saddexaadna waxa weeye waa axkaamta la xidhiidha garsoorka iyo markhaatiga iyo dhaarta waxaana taa looga jeedaa oo lagu nadaamiya ijraa'aadka iyo tallaabooyinka wax lagu kala xukunsanayo ee taqaadiya iyo wax kala xukunsada kala xukunsashada loo raacayo si cadaaladda loo xaqiijiyo dadka dhexdooda cadaaladi ay uga xaqiiqowdo waxaana loo yaqaanaa buu leeyahy qaanuunu muraafacaat muraafacaadku waa hortagga laishorgeynayo la hortagaya garsoorka saynin badan ba kaga hadalay kitaabkeeni nidaam qadaam israa alislaamiya waana qaanuunka caddeeya wasaaisha lagu ilaaliyo xuquuqda ee lagaga celiyo walqaanuun alladi yubayin wasaa'il ximaayati alxuquuq waa qaanuunka cadaynaya wasaaiista iyo waxyaala lagu gaara himaayat alxuquuq ilaalinta xuquuqda wa raddi lictidaai canha iyo in laga